aad baan ugu faraxsanahay inaan muxuu ahaa la kulmo saraakiil dhallinyaro ah oo aqoon leh oo haddana muujinaya waxa ay qabaan wadaniyad hadday tahay iyo aqoon hadday tahay iyo sida ay u arkaan inay wax u qabtaan waxaa la sii wanaag kalaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi inuu iweydiistay inuu arko saraakiil dhallinyaro ah oo ayagu uu hoggaanka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ka dhex muuqdo marka dareenkaanu aan qabay waxaa iswaafaqay dareenkii anigu aan qabay iyo kii isagu uu qabay waa iswaafaqeen laga bilaabo hoggaamada ilaa horin ilaa koox waxa weye saraakiisha yar baan aa ka dhigayna haddii laha yiraa ayagaa ka dhigayna waxaan qabaa inaad aqoonteedii leedihiin waxaan qabaa sida hadda rag u fakarahayeen inaan u fakarayn waxba lama qaban karo waxba lama sixi karo waxba soo kordhi maayaan waa inay wax soo kordhaan wey haddii ilaaha yidhaah ciidanku waa inuu isbedelaa oo annaga aad nagala wareegtaan xukunka